أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah tuugsi intaan ka badan ma wadi karno dowlad hebeley intaanna sii maalin walbo lama wadi karo kooxda ridada soomaaliya oo dhex maquuranaysa fadeexado la xidhiira xatooyada zaadka maleeshiyaadkooda iyo culaysyo kaga imaanaya dowladaha tabantaab iyo nidaamkooda taagta daran barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin aan ku dul istaagi doonno marxaladaha adag ee ay markan wajahayaan ridada sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan mas-uul ka tirsan dowladda turkiga oo sheegay in weerarada cagmarinta mujaahidiinta al-shabaab ay naafeeyeen maleeshiyaadkooda loogu yeero gorgor ee sida gaarka u hoos taga barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan tafaasiil arrimaha ku saabsan qodobada kale waxaa ka mid ah saraakiil ka wada tirsan ciidamada kenya oo ku dagaalamay magaalada mombaasa iyo robab mahiigaan ah oo dad ay ku dhinteen oo ka da'aya gobollada dalkaasi kenya xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yuhuudda iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toos ah nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa kooxda ridada soomaaliya ayaa dhex maquuranaysa fadeexado waaweyn oo la xidhiira xatooyada zaadka maleeshiyaadkooda iyo culeysyo kaga imaanaya dowladaha tabantaabiya nidaamkooda taagta daran haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan ku dul istaagi doono marxaladaha adag ee ay markan wajahayaan ridada waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxuyidiin abu ayman xilli kooxda riddada soomaaliya ay marayso marxaladii ugu liidatay ayna wajahaysa qulqulotooyin gudaha ah ayay markan dhex muquuranaysaa fadeexado la xidhiidha xatooyo iyo musuq maasuq lagu sameeyey zaadkii maleeshiyaadkooda ee dabarsiga lagu keenay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa mar qura suuqyada muqdisho lagu arkay raashiinkii iyo shidaalkii dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ee osaga dowladda kaafirada maraykanka ee loogu yeero danab arrinkaas oo ka caraysiiyey taliska africom isaga oo qaaday tallaabo uu lojistikada kaga jartay maleeshiyaadkaasi maalmo kadib markii maraykanka uu qaaday tallaabadaasi ayaa waxaa safar deg dega ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya ibraahim sheekh muxiidiin oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka murtadiinta iyo murtad cabdilfataax qaasim oo ah wasiir ku-xogeenka gaashaandhigaridada iyagoo halkaas kulan saacado qaata kula yeeshay saraakiil ka tirsan africom kulanka ayaa ku soo idlaaday isfahmwa maraykanka ayaana ka biyadiiday inuu dib u bilaabo lojistikadii uu siin jiray murtasaqada danab saacada kadib kulankaasi waxaa bayaan soo saaray wasaaradda gaashaandhigga riddada iyadoo ku qiratay in zaadkii maraykanka uu bixiye lagu iibsaday suuqyada magaalada muqdisho si ay u qanciso xukuumadda siliibiyadda ah ee washington ayay sheegtay in xabsiga ay dhigtay saraakiishii ku lugta lahaa falkaasi xatooyada ah ayna gacan bir ku qaban doonaan ciddii mar kale isku dayda inay ku kacdo tallaabooyin kuwaasi la mid ah murtad cabdulqaadir maxamed nuur oo ah ninka ku magacaaban wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu ku qiray inay jiraan wararka sheegaya in la musuq maasuqay lojistikadii dowladda maraykanka ee siisay maleeshiyaadka danab waxaa la xaqiijiyey in guutada danab raashiin loogu talagalay inay ay dad saraakiila si oo aan ku talagalah maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan suuqyadaa ligeeyaha dadka haddeer annaga raadka galay oo falagarasahana lagu qabtay baaritaankana uu ku socdo rag waaweynaa ku jiro balse dhibaatada ay kooxda riddada la daalaadhacayso keliya ma ahan lojistikada maraykanka uu siin jiray oo waxaa iyadana tallaabo taas lamida qaaday dowladda riddada imaaraadka carabta oo gebi ahaanba jaratay dhaqaalihii ay siin jirtay maleeshiyaadka daacadda u ah ee ka tirsan ciidanka riddada waxaa loogu yaro guddiga difaaca baarlamanka kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay joojisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay kumanaan maleeshiyaad ah oo ay qaab calooshood ushaqaystinimo u soo tababaratay bilihii shacbaan iyo ramadaan ayaysan xukuumadda abuudubay wax dhaqaale ah maleeshiyaadka hoostaga u soo dirin arrinkaas ayaana ku soo beegantay isbuucyo kadib weerarkii halyeynimo ee geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey xerada goordon ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu dilay saraakiishii ugu saraysay howlgalka imaaraadka ee soomaaliya kadib markii ay kooxda riddada la kulantay culaysyada ay saareen maraykanka iyo imaaraadka ayuu wasiirka gaashaandhigga nidaamka xasan sheekh sheegay inay ka daaleen togsiga oo ah waxa ay meeshan ku soo gaareen shacabka soomaaliyeed meesha ay kaalinta ku leeyihiin oo ugu muhiimsan waa meeshaas toogsi intaan ka badan ma wadi karo dowlad hebeley intaanna sii maalin walbo lama wadi karo murtadkan oo hadalkiisa sii wata ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan ayna siiyaan lacago taakula ah laakiin waxaa la isweydiinaya ayaa ah sidii nidaam ay dowladihii reer galbeedka ku aamini waayeen zaadka maleeshiyaadkooda kuna iibsanaya suuqyada loogu aamini karo lacago malaayiin doolar ah oo laga soo ururiyo shacabka soomaaliyeed ee la daalaadhacaya gumaysiga iyo aafooyin kale ee sababtu u yahay nidaamka riddada ah ee dalka keenay kumanaan kun oo ciidamo siliibiyiin iyo murtadiin isugu jira doonayana in dalkan iyo dadkiisa muslimka ah ku maamulo nidaam kufri ah oo laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka muddo ka badan labaatan sano oo ay dowladaha gaalada taakuleynayeen kooxda riddada soomaaliya ayay hadda ka muujinayaan niyajab maleeshiyaadka riddada ayaana noqday kuwa taya ahaan u liita dhexdooduna uu ku faafay maandooriyaha iyo xatooyada taasi oo keentay in lagu tilmaamo kuwa ka xun kana liita maleeshiyaadkii dowladdii riddada afghanistan ee burburtay muddo labaatan sano ahna maraykanka uu tabantaaminayay hadda oo ciidamada kufaarta afrikaanta la qorsheeyey in dalka laga saaro dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa su-aalaha taagan kuna dhex guuxaya maskaxda dowladaha siliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jira ee kooxda riddada soomaaliya tabantaabiyo waxaa ka mid ah sida xukuumad xadaysa zaadka askarteeda loogu aamini karo amniga iyo mustaqbalka waddan dhan aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxuyidiin ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحنا markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbin doono qodobo ay ka mid yihiin mas-uul ka tirsan dowladda turkiga oo sheegay in weerarada cagmarinta mujaahidiinta al-shabaab ay naafeeyeen maleeshiyaadkooda loogu yeero gorgor ee sida gaarka u hoostaga iyo sidoo kale saraakiil ka wada tirsan ciidamada kenya oo ku dagaalamay gudaha dalkaasi iyo roobab ka da-ay gobolada waddankaasi kenya iyo sidoo kale qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta ku eegaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani shukran akhuuna faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalheynta oo aalaaba aynu kusoo qaadanno qodobada ugu xiisaha badan ee ay falanqaynayaan warbaahinta islaamiga ah innaga oo soo xiganayna magacyadooda iyo qodobada wararka ugu waaweyn ee ay diiradda saarayaan aynu ku horeyno aaladda telegramka barta uu faafreebka ku leeyahay iyo qodobka aynu kasoo xiganayno faysalow ciwaanka aynu kasoo xulanay waxaa weeyaan howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose banaadir waan u imaan doonaa ee dhanka shabeellada hoose haddii aynu fiirino ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxa ay goor dhow madaafiic ay ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho faysal waxaad la socotaa in habeenkii xalay ahaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu in ka badan toban howlgal ay ka fuliyeen isla gudaha magaalada muqdisho waxay taas ka dhigan tahay in mujaahidiintu ay sii laba jibaarayaan howlgalladooda ka dhanka ah dabadhilifyada murtadiinta iyo salabiyiinta duulaanka kusoo qaaday kataib al ikhbaariya haddii aynu eegno iyadana barta ay ku leedahay aaladda telegramka waxa ay ku faafisay qaybtii soddon iyo lixaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada kalanja ee hoostagta degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe muuqaalkaas dad aada u fara badan ayaa daawaday faysalow markana waxaan soo qabanayaa website-ka somaali memo gaar ahaan ciwaanka aynu kasoo xulanay ayaa waxa uu yahay mas-uul ka tirsan dowladda turkiga oo sheegay in weerarada cagmarinta al-shabaab ay naafeeyeen maleeshiyaadka gorgor warbixin qoto dheer ayuu websayteku ka diyaariyey oo arintaas looga hadlayo iyo jabka kala duwan ee soo gaaray maleeshiyaadkaas gorgor bilowga hore ee warbixinta waxa ay leedahay waxaa sii kordhaya walaaca ay dowladaha shisheeye ka muujinayaan in ay burburto dowladda federaalka ee ciidamada ajaanibta ah ay ku ilaaliyaan magaalada caasimada ah ee muqdisho saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa ka dardaar wariyey maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ee sida aadka ah loogu naafeeyey dagaalada ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa warbixinta ku lifaaqan jenaraal turki ah oo muddo ku dhow soddon maalmood ah ku sugnaa dalka soomaaliya ayaa warbixin uu u gudbiyey rajab tayib urdugan madaxweynaha murtadka ah ee waddankaasi turkiga waxa uu ku sheegay in kumanaankii maleeshiyaadka gorgor ee tababarada la siiyey shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku kala daateen weeraro laayaan ah oo dagaalyahanada al-shabaab ay ku kala beegsadeen gobollo dhaca koonfurta iyo sidoo kale bartamaha soomaaliya u qaybsamaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha turkiga ahaana sarkaalkii baaritaanada ku sameeyey saraakiishii fulisay inqilaabkii dhicisoobay ee turkiga ka dhacay sanadkii labakunlixiyo tobankii ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay muqdisho si uu ugu guurgalo xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee soomaaliya jenaraalkan ayaa baaritaano ku sameeyey xaaladaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka loo yaqaano gorgor oo ah calooshood u shaqaystayaal uu turkigu dhisay shantii sano ee lasoo dhaafay faysalow ilawareedye ayaa waxa ay sheegayaan in uu qaybsamaha ciidanka ee ordogan uu u gudbiyey warbixin uu ku sheegayo in khatar weyn ay kusoo food leedahay soomaaliya intii warbixintan uu diyaarinayay uu kulamo qarsoodi ah la yeeshay saraakiishii maleeshiyaadka gorgor ee ka badbaaday weerarada laayaanka ah ee al-shabaab faysalo warbixintu aad bay u dheer tahay sida ku cad macluumaadkan uu bixiyey sarkaalkan turkiga ah ee xogta ururiyey darajada ciidamada sarkaalka gorgor ee gaashaanlaha ah ayaa la siiyaa afar kun oo doolar halka darajada jenaraalka ay gaartay toban kun oo doolar ugu dambeyntii sarkaalkan ayaa ku taliyey dowladda xasan garguurte in ay dib boorka oga jafto ciidamadeeda inta aan la gaarin bisha disembar sanadka ka xilligaas oo dalka soomaaliya ay ka bixi doonaan inta badan ciidamada afrikaanta iyadoona lasoo afjarayo howlgalka atmis ugu dambeyntii faysalow ee socdaalka sarkaalkan ayaa la rumaysan yahay in uu ku beegnaa bil ka hor intii aysan xukuumadda xasan garguurte aysan badda iyo bariga soomaaliya ku wareejinin dowladda dabadhilifka ah ee turkiga waxaan halkaas kaga gudbayaa warbixintii dheereed ee uu qoray websayteka somaali memo markan iyo alfurqaan waxaynu kasoo qaadanaynaa in ka badan soddon askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalka maali mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaadaya mandiqada saxaraha ee saaxilka afrika ayaa mar kale waxa ay fuliyeen weerar ay dhiig badan ku daateen kuwaas oo ka dhacay gudaha dalka maali weeraradan ayaa isugu jiray mid xasmin ah qaraxyo iyo weerar ikhtiyaal ah oo lala beegsaday mid ka mid ah askarta xukuumadda maali warbixintan ayaa lagu soo bandhigay weeraro kala duwan oo mujaahidiintu ay fuliyeen kuwaas oo gaaraya ilaa iyo saddex waxayna weeraradaas cadowga lagu laayay mujaahidiintu ay kasoo saareen bayaan ay kaga hadlayaan khasaa'irka kala duwan ee cadowgaas ay soo gaarsiiyeen waxaa sidoo kale bayaanka lagu xusay in dadka la laayay uu ku jiray in dadka la laayay uu ku jiray sarkaal dhibaato ba-an ku hayay ummadda muslimiinta ah ee ku dhaqan maali kaas oo dad abriye ah si bareera ugu xasuuqay gudaha waddankaas faysalow sidoo kale waxaan soo qabanayaa websayteka calamada ciwaanka aynu kasoo xulanay waxa weeyaan saraakiil ka tirsan ciidamada kenya oo ku dagaalamay gobolka xeebta ah ee mombasa warbixinta ayaa waxa ay ku bilaabaysaa saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka difaaca kenya ee loo yaqaano k d f ta iyo kuwa booliiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dagaalamay qaybo ka mid ah magaalada mombasa ee gobolka xeebta ee kenya websayteka oo soo xiganaya wargeyska lagu magacaabada star ee laga leeyahay gudaha wadankaasi kenya isagoo soo xiganaya wargeyskaas ila wareedyo ciidan ayaa waxa uu sheegay in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga kenya ee k d f ta ay weerar ku qaadeen saraakiil kale oo ka tirsan booliiska kenya oo ku sugnaa kanaalka likoni ee magaalada mombasa muuqaal uu helay wargeyska ayaa muujinaya sarkaal ka tirsan ciidanka k d f ta oo dharbaaxaya askari ilaalo ah kadibna kusii dhaqaaqaya dhanka sarkaal sare oo ka tirsan booliiska kenya kaasi oo isku dayay in uu soo dhex galo dagaalka waxaana sarkaalka booliiska la socday saaxiibadiis oo hubaysnaa waxaa goobta sidaas oo qarxay dagaal ay ku dhinteen askar isla mar ahaantaana gacmaha la iskula tegay ila wareedyo goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta maxalliga ah waxay u xaqiijiyeen in goobta uu weerarka ku dhex maray saraakiisha militariga iyo kuwa booliiska kenya laga qaaday dhaawacyada laba askari oo booliis ah gabagabadii warbixintu waxa ay leedahay laba toddobaad ka hor booliiska kenya ee ka howlgala saldhigga magaalada lodwar ayaa xabsiga u taxaabay askari ka tirsan ciidanka kenya oo la sheegay in ay dharbaaxo ku dhufteen hubka dhigis ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo ku sugnaa bar kontarool kadib markii booliiska ka daaheen in ay birta ka qaadaan kontaroolka waddada ku yaala faysalow markanna waxaan u weecanayaa wakaaladda wararka ee shahaada ciwaanka aynu kasoo qaadanayno waxaa weeyaan roobab mahiigaan ah oo ka da-aya dalka kenya warbixin ay wakaaladdu ka qortay roobabkaas ayay waxay ku sheegtay in roobabkaas ay ku dhinteen ilaa iyo toddobaatan qof oo kenyaati ah soddon iyo laba ka mida dadkaas waxa ay ku dhinteen magaalada nairobi warbixinta waxaa ku lifaaqnaa sawiro muujinayay khasaaraha ay geysteen roobabka dhaliyay fatahaadaha iyo daadadka dad badan oo ku sugnaa magaalada nairobi ayaa isaga barakacay guryahooda kadib markii ay burbureen walaalka faysal hadalhayntii waa iga intaas aad baad u mahadsan tahay walaalka rabbaani intaadan xubinta ka bixin caawa maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada shukran mar kale walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn ka dhaliyey silsilado howlgalla ah oo xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho faysalow howlgalladani oo ahaa kuwo qaraxyo ah ayaa waxa ay ka dhaceen ilaa toban degmo oo ka tirsan muqdisho waxaana lagu beegsaday fariisamayaal uu cadowga ku leeyahay gudaha caasimadda qaraxyada ayaa waxaa si aad ah looga maqlayay degmooyinka kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka banaadir marka faysalow arrintan waxay inoo muujinaysaa in mujaahidiinta har iyo habeen howlgalladoodu aanay ka istaagaynin magaalada muqdisho gaar ahaan iyaga oo ugaarsanaya xarumihii murtadiinta waataa faysalow inta aanan ka bixin wararka banaadir duqayntii maanta lagu beegsaday saldhigga murtadiinta ee jasiira waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah xubintii hadalheyntana waa naga intaas aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا لنا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa waxaa soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo culus ka geystay qaybo ka mid ah magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa toddoba xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan iyo lix ruux oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya boqol siddeed iyo soddon ruux goobaha yahuuddu duqaymaha iyo gumaadka ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda annusayraad iyo sidoo kale mandiqadda rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza halkaasi oo ahaa goobihii ugu darnaa ee maanta yahuuddu gumaadka iyo xasuuqyada ay ka geysteen warbaahintu waxa ay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan dadka shuhadada iyo dhaawac ah oo loola cararayo goobaha caafimaad ee khaza ku yaala kadib markii yahuuddu ay si daran maanta u duqeeyeen guryo ay dad shacaba ku sugnaayeen oo ku yaala mandiqadda annusayraad sidoo kale yuhuuddu goobaha ay maanta xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax halkaasi oo si joogto ah maalin walbaba yuhuuddu ay gumaad uga geystaan tiro dad filistiiniyiin ah ayaa maanta ku shahiiday mandiqadda rafax kadib markii yahuuddu halkaasi ay duqeeyeen warbaahintu waxa ay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan ehelada dadka shahiiday oo kasoo muuqanaya goobta gumaadka yuhuuddu ay ka geysteen kuwaasi oo dul taagnaa caruur iyo haween iyo dad dhallinyaro ah oo ay laayeen diyaaradaha yahuudda
متأكد إنه شادي هذا شادي وهذا محمد بقول لك أنا متأكد أنا عارف جيس جيس
تتفرج علينا الشباب يرضى محمد جميل شادي جميل حسبي الله ونعم متأكد إنه شادي ها شادي وهذا محمد بقول لك أنا متأكد اسمه أنا عارف وين هو جيس جيس محمد تتفرج علينا حسبي الله ونعم الوكيل لا يا الله زمان بالله عليك بالله عليك وتضحكوا علي ما بسمعكوش واحد واحد
رد يا هني رد يا هني رافع اصبع هيك عامل اصبعه عليك عمي مش قادر مش قادر اخلعه يا عامل اصبعه محمد
تضحك عليهم احمد احمد سيف تضحك عليهم دحش عليه سكر من هذا عليه دحش عليه مالي يلا نوني نوني نوني بس نوني مالي رفعوا يخليني waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta sida waxda caafimaadku ay sheegtay waxay iminka maraysaa afar iyo soddon kun afar boqol konton iyo afar ruux inay shahiideen dhaawacu wuxuu iminka cagacagaynayaa toddobaatan iyo toddoba kun shan boqol toddobaatan iyo shan ruux inay dhaawacmeen markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta weerar sawaariikh loo adeegsaday waxa ay ku qaadeen mandiqadda lagu magacaabo khilaafa khaza ee yuhuudda lagu deegaameeyey warbaahintu waxay sheegeen in tiro sawaariikh ah oo muqaawamadu ay rideen halka ay ku dhaceen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna yuhuudda uu halkaa kasoo gaaray sidoo kale dagaalo goosgoos ah oo u dhexeeyey xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxaay ka dhaceen qaybo ka mid a magaalada khaza waxaa sidoo kale dagaaladaasi goosgooska barbar socday qaraxyo lala beegsaday ciidamo yuhuud ah sida muqaawamadu ay sheegatay xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw wanageynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحنا qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markana waxaan idiin soo gudbin doonnaa muuqaal kooban oo uu baahiyey kanaalka wararka kataib al ikhbaariya kaasoo ku saabsan qaybta soddon iyo lixaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada kalanje ee hoos tagta degmada jilib wilaayada jubbada dhexe
بلو محمد خميس مريم محمد خيلو هاي سفر يا اخو مريرو
بسم الله مغاي محمد أو عبدي اللي له waa akhriska ka hay tuulada karaanji iyo biyos oo qahi xaggana waxaa la iinsa guuriyey oo wilaayada isheentay tiirka meel ay dhahaayaan hadda deqinye wilaayada haddana siiyeen gurmuti mar labaad waxaa isiiday lacag afartan doolar aa gacanta la iinkasaay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wilaayada aan ducaaye ilaahay kor ha ka dhigo gaaladan allah ha jebiyo gacantii wilaayada allah ka suuga dhehe ilaahay dho insha allah walaalaha mujaahidiinta waxaan siisay afartan doolar deegaankayga kalaanja haddana waxaan degan yahay boolisa tiirka oo la dhahayo kaliya kuukow ayaa degan aadan ugu faraxsannahay mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaalada allah jebi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحنا wahagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع